bahda saxaafadda iyo madaxda halkan isugu timid kulligiinba shacabka soomaaliyeed waad salaamantihiin halkan waxaan ku soo gebagabeynay shirkii guddiga loogu magacdaray gurmadka abaaraha oo ahayd maalintii ugu horraysay aan anugu hoggaamiyo kana qayb galo waxaan adigu faraxsanahay in aan shirka ka qayb galay ogaadana waxyaabo badanoo wax ku oolah maantay musiibada abaaraha iyo dhibaatada ay shacabka soomaaliyeed ku hayaan waxaan rabaa inaan idiin sheego inay noqon doonto sidii wax looga qaba lahay abaarahaas saameeyey dadka soomaaliyeed in ka badan boqolkiiba konton muhiimadda ugu weyn oon ka shaqayn doono maalmaha soo socda dowladdooduna ay u qaadan doonto arrinkaas si adag aana isku dayi doonno inaan qabanno wax walboona wadno inaan yeelno waxyaabihii maanta la ii sheegay waxaa ka mid ahaa in afartan iyo siddeeddii saac oo la soo dhaafay ay ku dhimatay in ka badan boqol iyo toban qof meelo ka mida gobollada soomaaliya gaar ahaan baayo bakool waxaa kaloo la ii sheegay in abaaro daran ay ka jiraan meelo badan oo soomaaliya ka mid a inka badan sidaan hore u sheegaba nus shacabka soomaaliyeed ayay aafaysay abaartanu waxaan isugu yeeri doonnaa marka haddii ilaa yidhaahdo ganacsatada iyo culummada iyo aqoon-yahanada iyo dadka soomaaliyeed oo dhan iyo dadka soomaaliyeed meel walbay joogaan waxaan rabaa inaan u sheego maalmaha soo socda inaan ka shaqayn doonno idinkana codsan doonno inaadna garab istaagtaan waxaan samayn doonnaa qaab loogu gurmado dadka soomaaliyeed waxaan ka fikiri doonnaa sida ugu hufan uguna aaminnimada badan oo wixii dadkaas loo keeno lagu gaarsiin lahay iyadoo ay hormuud ka noqon doonaan dad badan oo soomaaliyeed ama culummada ha haato ama ganacsatada ha haato ama dad kale oo bulshada rayidka ku jirta ha haato waxaa muhiima shacabka soomaaliyeed inay ogaadaan arrinkan inuu yahay arrin khatar ah waxaa kaloo muhiima inay ogaadaan in anugu aan u qaadan doono arrinkan shaqada ugu muhiimsan oo aan dalka u hayo maalmaha soo socda haddii ilaa yidhaahdo mar labaad dadka soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa inay ducaystaan in ilaahay uu dhibka naga qaado waxaa kaloon ugu baaqayaa haddii ilaa yidhaahdo in ay gacmaha isqabsadaan waxaa kaloo idiin sheegaa in dowladdiinnu haddii ilaa yidhahdo idin garab istaagi doonto kana shaqayn doonto dowlad wanaag haddii ilaa yidhaahdo aad ku qanci doontaan waa mahadsantihiin ilaahayna dadka dhibaatada allah ka qaado